xeerkaa u saxeexay waxaan leeyahay innaga inama quseeyo waxaan nahay dal jira waxaynu xeerkeennu uu soo baxay xeer lamber konton baa la yidhaahdaa madaxweynuhu wuxuu saxeexay xeerkeenna bishii toddobaad shanteedii laba kun koob iyo tobankii ayuu dhaqangeliyey xeerka isgaadhsiinta somalilan xeerkaa ay xamar maanta saxeexeenna xeer innaga inoo yaallo ma aha xeer ina quseeya ma aha waa xeerkeennu waan ka madax bannaan yahay waaynu ku shaqaynaa ilaa maanta oo wasaaradda u fadhiya waxaan ku shaqeeyaa xeer lambar konton xeerka isgaadhsiinta jamhuuriyadda somalilan sidaa darteed xeerkaas wuxuu ka shaqeeyaa xamar innagana inooma yaallo waxaan ku maqnaa safar shaqo ah muddo afar cisho ah waddanka lubnaan howlahan u tagay waxaa ka mid ahayd sidii aan dardargelin u gelin lahaa xeerkan waxyaalaha uu noo dhigaya sidaan uga madax bannaanaan lahayn jamhuuriyadda soomaaliya oon u samaysan lahayn wax innaga inoo gaara insha allah bismillahi kariim marka meel dhow no waxaan idiin soo gudbin doonaa markaan xeerka saxeexno arrintaasoo details ah oo saabsan meel fiicanna way noo maraysaa sidii aynu inagu waxaan leenahay u yeelin lahayn somaliland today halkaa ku hayaay waxaa uu qoray waxaan leeyahay waxba kama jiraan ma jirto meel madaxweynaha ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan oo naga yahanto dhowrka iyo arrintaan ugu dhex galay xilligiiaan joogana ma jirto baabuur ay dee qarana oo na lagu caawiyey oon anigu hayay ma jirto hanti dhowruhuna anuu tixraacaya warqadda madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wasaaradaha u qoray xaq buu u leeyahay inuu gawaarida jeegarayo baadho uuna wada egay uuna wada saxay iimana soo gudbin lahaa iminka wax qaldan oo meesha ku jira waxaan ka rabaa caddayn buuxda halka uu ka keenay arrintaa qodobka shaqaalaha uu ka hadlayna sebtembar baa ugu dambeysay bil saddexdii sebtembar oo ayaa mushaarkii shaqaalaha u dambeeyana la qaatay waana ilaali kartiin idinka wariye ahaan miidhi ahaan waxaa la wax ka jiraana ma jirta waxaana ka rabnaa caddaynteedii